waxaan leeyahay markaa muuse runtii waxaan kula talinayaa oo qalad ah dhowr jeer baan muddo toddoba labaatan casho dhudhow ayaa la tukaraaq baa laysku haystaa kana laysku haystaa runtii waxaanoo arkaa dhaqaaqa adigoo labaatan aan labaatan jirsan labaatan casho aad ciidanka dhaqaajisay inay tahay mid xaaraana inay qalad tahay waayo maahay waktigeedii wax ka badan oo ka hagaagsan dadkii doorashada wixii ka dhacay wixii ay ahayd wixii oo dhan bay ahayd inaan kasoo kabano wixii oo sixir bararkii inaan kasoo kabano dadweynihii bay ahayd inaad u danayso kabacdi markaasaad wixii kale arina ka talin lahayd laakiin maanta inaad doorashadii oo aad ku guurisay isla markiiba dagaal ku abaalguddo meesha maanay ol waxaa kaloo jira waxay la tahay somalilan gobolladeedii way wada haysataa waxa ka maqan hadday jirto waa tuulooyin yaryar dhinac kastana way jirtaa tuulooyinka uma baahna hadda in lagu gaadho dagaal iyo dhib ee waxay u baahan tahay nabad in lagu gaadho way kuu waad helaysaa jaanis ka fiican oo aad maartay iyadoo nabada isagoo nabada dalkoo nabada sixir bararkoo laga baxay dhibkoo laga baxay inaad dalkoo nabada gaadho laakiin nasiib daro waktiga dalko xaaladoo adag inaad dhiig ku farxaato ma qurux badnayd sidii lagu doortayna ma ahayn waxaan leeyahay ciidankii ama muxuu ahaa korneylnimadiisii yeerka ahaana maaha taladeedii ama aqoonteedii maaha mid madaxweynena maaha waxaan leeyahay muusow taa waad ku kaftay dadkii ku doortay ee gobolkaana ma ahayn in muxuu ahaa yani maaha maaha niman qabsan kari waayey dalkii iyagu ay lahayn gacanta maaha dad qabsan kari waayey yaa ku filan adugu madaxweynead u tahay laakiin muxuu ahaa iyagay ahayd inay ka timaado gobolkoodiina way haysteen waktigan deg deg bay ahayd arintaasi baan leeyahay ilaa haddana waxaad moodaa in qolo weliba dhinaceeda kaga daldalayso ciidan qolada puntlandna waxaan leeyahay war annaga maanta uma baahnin inaad idinku na difaacdaan no annagaa isdifaacana annagaa dalkayaga leh annagaa muxuu ahaa meel walba xuduudaha iyaga wax walba leh waxa weeye dalkayagu wuu sugan yahay meeshaanu muxuu ahaa dal nagaga maqan yahayna waan tegi doonaa nabad baanu ku tegi doonaa marka idinkuna tollaahayda iyo waa wareyda adeer la fadhiga looma baahna ee la fadhiga waxaan ka hadlayaa oo kale halkan waxaa yimi madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya mister farmaajo runtii madaxweynayaasha soomaaliya way iman jireen soomaaliya iyo somalilan baan kala nahay soomaaliya way iman jireen shirar bay ku qaban jireen waxbay ka abaabuli jireen waa goboladoodii xaq bay uleeyihin inay yimaadaan halkaa ay uga dhoolosudso oo ay muxuu ahaa awooddeeda xooggeyso meel u dhow deegaanka puntland uma baahnayn waayo annagiiyo soomaaliya ma horan kala tagnay waan ismacasalaamayn